mahadsan tahay ciidamada nabad sugidda qaranka qaybteeda ka howlgala deegaanada galmudug ayaa maanta howlgal ay ka fuliyeen gaar ahaan galabta deegaanka gudlaba ee gobolka galgaduud waxa uu dagaal ku dhex maray ee ciidamo la sheegay ama koox la sheegay inay xale ay degteen isbaarooyin qaybo kamida deegaankaasi dagaal iska iska horimaa dagaal sooba ayaa dhex maray waxaana daqiiqado kadib lasoo sheegaya in deegaanka ama goobtii ay ciidamadaas ama kooxahaas ay ku sugnaayeen ay la wareegeen ciidamada nabad sugidda qaranka sidoo kaleeto inta la ogyahay dagaalkaasi ama iskahorimaadkaasi waxaa ku dhintay ilaa saddex ruux oo laba kamid ay ahaayeen kooxihii la sheegay inay xalay isbaarada ay dhigteen halka qofka kaleeto waa qof shacaba oo ku sugnaa goobtiisa ganacsi warar kaleeto waxay intaasi ku dalayaan ciidamada nabad sugidda ilaa saddex askari dhaawacyo ay kasoo gaareen sidoo kaleetana ciidamada nabad sugidda ay gacanta ku dhigeen laba ruux oo la sheegay in kooxihii kasoo horjeeday ay ahaayeen howlgalkan ayaa bilowday habeennimadii xale ahaa ciidamada nabad sugidda waxay ku raad joogeen kooxaha la tilmaamay inay habeenadii lasoo dhaafay dhac ka wadeen qaybo kamida deegaanada galmudug inkastoo aysan saraakiisha nabad sugidda aysan ka hadlin howlgalkani misana dhaawacyadii ayaa la sheegaya in caawa lagu dadiibayo isbitaalka guud ee magaalada cadaado khasaaraha ee rasmigana inta la ogyahay waa saddex dhimasho oo laba kamid ay yihiin kooxihii ee isbaarooyinka dhigtay iyo hal qof oo shacab ah sidoo kaleeto dhaawacyo kale ayaa jira oo laleeyahay oo ah kooxihii ee isbaarooyinka dhigtay iyadoona ciidamada nabad sugidda ay xaqiijiyeen in laba ka mid a haatan ay gacanta ku hayaan faahfaahin intaasi ka baxsan lama hayo waa gartay ow aadan ow aadan xaaladda guud ee deegaankii lagu dagaalamay iyo bal shacabkii qudhoodu iyagu saamayntu dagaalka ku yeeshay
abaara makritadii weli xaalad kacsanaana ayaa ka jirta maadaama magaalada dhexdeeda meesha la isku fara saaray laakiinse caawi xilligan aan kula hadlaya ee jooga waa uu degan yahay waa uuna wanaagsan yahay ciidamada nabad sugidda qaranka qaybtooda galmudug yani waxay ku sugan yihiin goobta ay wax ka dhaceen halkay wax ka dhaceenna waa bartamaha magaalada gudunlabe waa magaalada qaybihii lagu ganacsanayey daqiiqadii ama waktigu uu howlgalku socdayna waxaa xakad gala isku socodka dadka iyo gaadiidka maadaama goob dagaal ay goobta isku bedeshay inkastoo joogu wanaagsan yahay saraakiisha ciidamada nabad sugidda weli war rasmia ay kama soo saarin howlgalkan ay sameeyeen laakiinse dhowaan ayay digniino marka ay soo saareen ay ku sheegeen in kooxaha isbaarooyinka dhigta ay ka hortegi doonaan islamarkaasina aysan ka waaqsan doonin meel kasta ay joogaan